Bismillaahi Raxmaani Raxiim Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhugunsidayaal hamiinfaylaa ka dhowaada qodobada warkeen hamiinama ee idaacadda warsasiin hayta madaxweynaha soomaaliya wayba u sheegay in diwalla ku qubada doono abaaro ku jiran soomaaliya maamulka jubbaland waybayo ka baaqeen howlgalku dhan ee shabaab shacabka muqdisho waybayo ku hadaleena musharaxiinta aan suran xilka madaxtinimo ee soomaaliya gudoomiga guddiga garoobada koonfur galbeedyo waybaya ku hadalay sidii aan shaqeeyahay xafiiska taliska ciidanka booliiska degmada buurxakab iyo waybayu faahfaahin ku biyeena ciidamo ku tirsan koonfur galbeed oo la dhigay habsaga wasaaradda caafimaadka koonfur galbeedyo waybayo geeka kulan wadatashi ee ka qowdeena magaalada baydhabo biilaanwiya waybalaaku sheegaha intee ku jarta goobgaduud shabeelow maxkamadda ciidamada qalabku weedaya waybaye xukuntay reer ku tirsan shabaab somalilan i qaatuman waybayo wara ku saarena ciidanka ka sugan laasaanooda qaramada midoobey oo beesanka deeqdii abaaro ku jiran soomaaliya akhbaaraadka binaanka dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsansiin haytoy baa ku mid ahaa jabaan oo yeesheeg dintii afartii afar milyan oo dollar haddii aan adeegsada doonta gaashaandhigga iyo weliba baarlamaanka kenya oo gacmo isla galeen
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiin fayle dhugunsidayaal mar kale hamiinnimo khamiisa wijmaanaha galahayta taaragdan iyo ka-eedanta labaatiyo lamada bilo tum i lamaad diseembar sanadka lamada kun tum i lita aanasway bahayana qodobadii warkeen oo koobanaayeen islamarkaana xasiin saari siid ali muuse maxamed atera habka dhawaada yoogiyo fisanga taliska ciidamada booliiska degmada buurxakab iyo waybayo faahfaahin ku biyeena ciidamo ku tirsan koonfur galbeed oo la dhigay xabsiga faahfaahinta warkan siid ali muuse maxamed atera iyo ninghaya taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska degmada buurakab ee gobolka baaya dhamme maxamed ibraahim ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed soomaaliya oo maanta lagu xidhay saldhigga ciidamada booliiska ee degmada buurakaba taliyaha isigoo sheegay in ciidamadaasi la xidhay ay yihiin kuwo isbaarooyin lagu soo qabtay oo baad ka qaadan jiray baabuurta ka imaanayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgalladii maalmihii ugu dambeeyey ciidamada booliiska koonfur galbeed soomaaliya ay ka sameeyeen deegaanada ay hoostagaan degmada buurhakaba ee gobolka baay taliyaha ayaa waxa uu beeneeyey wararka qaar ay warbaahinada ay qorayaan taasoo ah ciidamo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya inay isku rasaasayeen degmada buurhakaba ee gobolka baay
wargabna warbaahinadan magaalada muqdisho sida badan way sheegahayaana ini ciidamada koonfur galbeed ama federaalka iyo koonfur galbeed iskaiyaa magaalada iyo wararka iyo siisiyahayaan walbawairaan ujeedada ka dambaysa way waa baabuur kukooyi magaalada muqdisho baydhowna hanjeedi oo aan hakabayi buurakaba amari yaa way dhahqaaya ciidan talibiya iyo afar kokood maleeyaw yawa inda basbaaran dhakadaana mee tan kilomitr injirta magaalada buuraga oo dhanka buhayda wayse ciidankii baabuurka koobsidii warbixina lakasaali taliyihii ciidanka koonfur galbeed yaa ciidanka diri waan waraaba bogdi waan yiriyin hasa walaa yiri marka ciidamadaas oo shacabka dhibaateen maadaama ayaan shacabkan adeegayan oo hadda liriyin tallaabada aysan ku qaadan doontaan meeta kolley mas-uuliyadda mas-uul mas-uulka ciidankaas xukumaa iyo awaamiirba woodiya le aanu warkaxana ka teliyahay way leeyaan sida warbixinta baanka ee la dekahayo ciidana ciidan koonfurta beera adkadhiya iyo katagaha la miitin lahilay beenta yahay laakiin warkii tagaa ciidankaas ciidan iyo indii us oo guruuda isbaarakidaan waana mas-uulkii meelo xukumaayo naxubogli waan xerada akare waan ingilini danaxriga musiliga ciidamada kale ee markaasay kuhorgaan degmada buura kabo ma inka degi lahayd intio ku dig doonaada sadaxda iyo kasoo dhagisa ku wanaagsan nabadgelyadan iyo kashageeyan iyo wili kale oo nabada adkar walayawan jirta eedi eed eedi eed boqolkiiba boqola iyo dhaqadee maadaama bariyada waqtiyaadkii haddaaf may qarxiyay waa ka dhiyaayeen nawaaxiga aad iyo aad aan nabadgelyadiisa aan faylata ciidanka koonfur galbeed sida hadda sun ka howlgalahayna eed iyo eed aan linka qanacsinya insha allahu taalisoo ku tarawila kuwada doonatiya roob gudoomiyaha deegaanka goobgaduud shabeelow ee gobolka baay xuseen xasan xuseen wardhere iyo wayba uu sheegay intay xaalad biilaanye hadhawajaadi dadka ka nool deegaankaasa saas oo kale gudoomiyaga iyo wayba uu sheegay fuustada biyo intiimilas kamara hayta beesa deerasa qonton kun shilin soomaaliga xasan xuseen wardhere guddoomiye deegaanka goobgaduu shabeelle ayoiba dowlada federaalka iyadoo caalamkii tan maamulka koonfur galbeedba ku aadsaday hanti la haladeera gargaar degdege shacabka ka dhibaataysan deegaanka goobgaduud iyo tuulooyinka hooseedayana wallaahi degmadaas eed abaaro fara badan iyo kadhiidi wakhtiyaalkun waliba lama ruusiyaada abaarsaday wadankaas abaarahay eelna madlahayna wala biyo saas iningaalo eel madlahay waro imiiloleylah kugu buushadaay waroowina gudeen lamasiliya abaarsatay oonkaas fara badan saasan kadhiidi foostidi biyaha foostii biya waliba kontunkun yala gara kontunkun halkaas ay deegaankaas deegad oo aragna dheedii oo yaalu oli abaara an kulman abaarka olkahe dadka dhombaka jarahe simiyaalkun walmaka banaha dadka waliba beerule haayan dadkaargi beerule arganaase haayan dadki oo beerule haay dero jobo abaarsadeen abaarta sagaban biilaanta saka dhiidi saasaanka dhiidi biilaanta lamasiniya rooban doon
shacabka ka nool deegaanka goobgaduud ee gobolka baa iyo eedan lawalaacsan xaalada hala wajahde weybaniyo dalabada hayananti lahladeera gargaar bani-aadanima wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya geek weybaya kulan wadatashi ee ku weelatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya waa ko mar kale siid cali muuse maxmed oo faahfaahinta warkaas ninhaya kulan wadatashi ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayey isbeddelka sannadaha soo socota ee wasaaradda caafimaadka ay ka qaban doonto deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirada qorshaynta shaqadiyo shaqaalaha guddoomiyaha degmada agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed agaasimaha qorshaynta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya bahda caafimaadka iyo martasharif kale ugu horeyntii kulanka ayaa waxaa ka hadlayay agaasimaha qorsheynta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya aadan cusmaan sheekh waxaana uu ka hadlay waxyaabaha ay u dejiyeen shanta sane ee soo socota wasaaradda caafimaadka ay ka qaban doonto deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya
ujeeddada iyo muhiimadda geeka intiniska koyni waybu ah inuuna ku wada hadalna qorshaha qaranka ee caafimaadka shanta sana xataa dareer wayba ku hadalaane soomaaliya health sector strategic plankii oo shanta sana xataa hadareerta walaagii muhiim eh iyo geeka inta iskala falanqeeyana hooba ilaahay era muhiimadda una intan koyni waybua wadanka sidiisan ogtiin wayba qaadaday nidaam federaal eh nidaamkaas federaalka ee wayba suurtageliyey inay adeegyadii bulshada landegaan dejiye ilaa iyo xeer tuulo landegaan dejiyo ayaa suurtageliye waxyaabaha uusa kafaylayay wayba ku mid ah talada adeegyada bulshada lagu qaada oo dhan ini lagu qeybgeliyo bulshada qaybasha shal duwan haddii haadafadeen dadkii adeega bulshada wadi dadkii adeega lanqobadaay naftirsho dadkii bulshada haayano oo gobolkii adeega lakasuubiyaay ka nool intaas oo dhan ini taladan waylo fadheedan oo eraan bulshadu maydan baahidee mayu oo eraan una shantasana hataa dareerta may fadaan may ini qobana fadaan wala la qobdaaw i walaa yalo resourciga una haysana baahi baahidana ka qotomaana iniyo eraan nagana wal korlunku sheenaw dadka korlunku sheenaw oo markaas kubacda la eraw projectkaas la heli kaasa la siinsuu biyashaleedii lan eraan laakiin wal kasta oo la qobdaw laka bays gareeyow saldhigna lanka weelaw baahida umutahayt gaar ahaan meel alla meeliyo roogan taas oo adeegyadaas iyo wadahadalkaas iyo taladaas oo hordhaan lan haysana taas wayba suurtageliyaase markuun ini wasaaradda caafimaadka oo iyo oo la shaqeeyaase wasaaradooga caafimaadka heer maamul goboleed iyo ku jawaaban baahidii rasmaga haaytay ee shacabka haayeen guddoomiyaha degmada baydhabo ahna doqa magaalada cabdulaahi cali maxamed watiin iyo wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha koonfur galbeed jaylaani sheekh maxamed waxay sheegeen in wasaaradda caafimaadka shaqo badan ay ka qabatay deegaanada koonfur galbeed waxayna sidoo kale ay sheegeen in isbeddelka hadda laga rajaynayo inay noqon doonto mid baahiyaha caafimaadka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay ka jiraan ay ka kaabi doonto isbeddelkaasina uu noqon doono mid lagu faano masharifingay maaringan ka qaybgala shirkan oo laka dejiyahay qorshihii shanta sano ee caafimaad ee nagada fada insheegada heer qaran ama heerka koonfur galbeed soomaaliya taasoo aanan arga maarin inay arag maarin ahamiidiya muhiimadiya leh inay tuun argaan sababtee haddiiba qorsho anjar meelmay buu hadii wal oo dareera ama maarin lug wada baab anjarnaba taas meelmay ka bahasee walaakan aadanba sheegay in hay-adihii lambuu la jebshi kuiday maarne oo duplicate badan la suubiya iyo shaqadii badan maarna lasdaba maray jiri walaa badan meelo ma ya mayba meelo ka baxe may meelo ka way mayba hanaan toosan oo oo qorsheed oo inshagad oo ilaa state from district up to maybari up to state ee mayba ya mayba meelo ka way taas mar taas haddii ma- haddii markii meelo ka way mayba wal badan mayba oo mayba oo oo hanaan fail oo fail oo caafimaad ya mayba meelo meelo ka way hodhi markii meelo ogaada ka lehe walaa maarna oo priority ee walaa mayba oo inshagad priority hayn oo tookada malqoodu kor walaa walaa hadatiin walaa laqoodo mayba shanta sin mayba marka wasaaraddan hanbale xaqiiqad mayba shaqo badan oo mayba ya ka hayta koonfur galbeed soomaaliya intaa dal dhismay howl badan ya qabatay gaar ahaan degmad bay dhow ma aaminsana in dhinaca caafimaad mayba wal badan ay ku qawadeen xaafadkaas geeg mcjida laku furay oo hooyadaha dhisan yo mayba shaqeeyahayaan gaalamto ka haayaan isbitaalka wiinay mayba yo gaalamto ka haayaan
shan sano oo qeybta caafimaadka loo sameynayo plan aad iyo aad bay yani waxay u tahay wax lagu farxo aad iyo aad ay faa'iido u tahay aad iyo aad ayay waxay ugu tahay guul yani eh, dowladda koonfur galbeed haddii eh, aqoon-yahanadii xamarna maanta ay nala joogaan eh, wasaaraddii dhexe dadkeedii ay kas- ay ka socda ay joogaan qaybta caafimaad ka socda ay joogaan annaga dhakhaatiirteynana ay joogaan wixii markaasi aqli iyo fikradda la is dhaafsado yani waxa way faa'iido faa'iido ku dar waay wax leeli kara ma aha Eh, sida la sheegay qaabka federalismka waxa waay from grassroot in hoos laga soo bilaabo markaasi kor loo socdo waa qaabka federalismka ayaa sidaas ah qaabka hadda loo socdona waa sidaas mar haddii lagu leeyahy taladaada dhiibo wixii biri ku anfacaya maanta ka hadal waa qaab sidaasa wey marka waa qaabka waxaan u maleynaha haddii lagu yidhaahdo wixii biri ku anfacaya maanta adiga ka hadal wax lagu keenaya noqonin waxaad aad mataqaanaa adiga aad aad aad aad meesha aad adhow la isticmaali doono ee hadda adiga sheego wixii shanta sano soo socota la isticmaali lahay mar haddii lagu leeyahay waa fursad Eh, marka waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto waxaan leenahay fikraddiina dhiibta waxaan leenahay ma aha wax lidin keenay oo warqadda ku qoran keliya lidin sheegay ma aha fikradda idinkana waa ladinka rabaa inaad dhiibataan aqligiina aad dhiibataan waxaa ladinka rabaa wixii mataqaanaa ee baahida dadka jirta inaad sheegtaan waxaa loo jeedaa in hadda eh, marka aad fiiriso jadwalka marka lu leeyahay group group discussion marka lagu leeyahay waxaa weeye meesha waxaa laga raadinaya adiga fikraddaada la raadina marka fikraddaada dhiibo insha allahu tacaala eh, waxaan leenahay annaga dowladda koonfur galbeed haddii aan nahay waa idan garab taagannahay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo weyba uu sheegay in diwalla ku qabad doono abaaro ku jaran deegaanada soomaaliya maxamed axmed xasan iyo faahfaahinta warka muqdisho aanay ku daray madaxweynaha wakhtiguu kasii idlaaday xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ee dalka iyo maamul goboleedyada ay iska garabsanayaan sidii looga hortegi lahaa abaaraha ka taagan qeybo ka tirsan gobolada dalka abaarahan dad iyo duunyaba barakiciyey qaar kalena laayay ayaa waxa ay ka jiraan qeybo ka tirsan koonfurta bartamaha iyo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku nunuuxsaday in ay xil iska saarayaan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa islamarkaana ay toosh gaara ugu ifin lahaa ayen hay-adaha gargaarka dowladda federaalka ah iyo eh, dowlad goboleedyada hore waxay la imaan doonaan contributionkooda soo doon inta doona hala ekaado eh, sama wada ekaan doono baahida ma wada kaamili doono laakiin eh, kan dowlad ahaan kan dowladda federaalka iyo iyo maamulada waxaan la imaan doonaa xooluna waxaan ganacsatada iyo dadweynaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay ogaadaan maanta inay tahay maanta loo baahan yahay wixii hoogaa soo bixin dowladdu lacag meel ku taala ma aha lacagta dadweynaha ayay ku xisaabantaa marka haddii maxaan ku idhahdaa cashuuraadka qaarkood waxyaabo yar lagu daro oo loogu magacdaro abaarta isla markaasna sanduuqaas gooniga ah oo abaarta lagu ridi doono ay timaado in maxaan ku idhahdaa eh, ganacsatada ay dulqaadka dulqaadka ay ka yeelato baryahan dambe waxaa soo badanayay baaqyaha kala duwan ee loo jeedinayo hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kuwaasi oo laga doonayo inay wax ka qabtaan abaaraha ka taagan gobolada dalka shacabka ka nool magaalada muqdisho iyo weybayo ku hadaleena musharaxiintan surugantiyo qobadaan xilka madaxtinimaha soomaali waa ku markaleed maxamed axmed xasan oo faahfaahinta warkaasnin haya shacabka magaalada muqdisho oo aan la dhex qaadnay codbaahiyaha ayaa waxa ay aragti ka dhiibteen warar hoose oo kasoo baxayay arrimaha doorashooyinka kaasoo la sheegay inuu isbeddel ku yimid dhaqdhaqaaqa tirada musharax ee u taagan xilka madaxweynenimo iyadoona ay soo korortay shuruudooyinkii hore ee la hordhigay kuwo ka duwan taasoo la sheegay in musharax kasta laga doonayo soddon kun oo doolarka maraykanka ah islamarkaana ku lamaansan labaatan xildhibaan oo markaasi caddaynaya inay taageersan yihiin musharaxaasi haddaba dadkani shacabka waxa ay tilmaamayaan in arrintaasi dana gaara laga leeyahay islamarkaana aysan jirin rabitaanka dadka shacabka ah waxa waaye arrintan oo macnaha dadkan musharaxiinta ah ee macnaha isku talagalay inay nin walba musharaxnimo isu soo sharaxay wuxuu rabaa inuu jagadaas uu ka qayb galo hadda waxaan maqlaayay macnaha ama idaacadaha aan ka maqlaayay in la yidhi ninkii rabo musharax oo taagan yaa oo madaxtinimada rabo soddon kun oo dollar waa inuu bixiyaa ina la yidhi ayaan maqalnay okay waxaa la daba dhigay haddana waa inaa labaatan xildhibaan oo la yimaadaa aa la daba dhigay marka haddii labaatan xildhibaan oo la yimaado oo soddon kun os dhiibo hadda meesha arrinta waa iska garagartiin waxay tahay iyo ulajeedadeeda wixii la damacsan yahay nime horta wax baan kaa duugaynaa ay leedihiin marka kollay qofka annaga rabna ma helayna wax wax igu duwaysana ma la yaabanayaan aad waddankan waddan cadaalad laga rabo maaha haddii cadaalad laga rabo oo dadkana ay nin ay aaminsan yihiin waa ninka la yidhaahda maxamed farmaajo marka kollay dadkiina waa afduubihiin oo ninkaas annaga hadda noola keeni maayo marka inaa wax naga duubin oo naga dhaaftaana idiin roon ha waxaan la yaabanaaba hadda korsigii waxaaba laleeyaha leeh soddon kun marka aluu gadanaa marka taas waxa waaye nagii oo lacag laha loo afduubnaado waaye marka labaatan xildhibaan ha la yimaadin waa leeh marka annaga dadweynahayn haddaan nasiib leennahay maxamed cabdulaahi farmaaja rabnaha ilaahay ha noo keeno waxaan u arkaa wax qalad ah in saas loo qaaliyeeyo oo yacnaha laga dhigo soddon kunoo dollar labaatan xildhibaanna la keeno si qaladaan u arka aniga marka waa dad gooniyaha ku danaysanaya dad gooniya ayaa ku danaysanaya danka wata marka waa inaan saas loo adkayn oo yacnaha la fududeeya markaa lama oga sababaha keentay in dib loo weeciyo sharciyadii horay ugu degsanaa isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo iyadoona inta badan siyaasiyiintu ay u sababeynayaan tirada musharaxiinta oo sii kordhaya sidaasi darteedna laga yaabo in la adkeenayo ilbaabka jagada madaxweyne ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka maamul goboleedka jubbaland iyo weybayo ka baaqeena howlgal qudhan ee shabaaba daa'uud alkhasaala iyo warkanka ismaayahanin ku dare wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa ugu baaqay bulshada ku nool galbeedka magaalada kismaayo inay bilaabaan dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab maxamed cabdi kaliil ayaa sheegay inay al-shabaab ay dileen dad shacab ah oo islamarkaana ay xoolo badani ay ka dhaceen waxa uuna sheegay inay al-shabaab ay dileen wiil yar oo afar sano jir ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in ciidamada jubbaland ay sii wadi doonaan howlgallada xoogan ee lagula dagaalamayo al-shabaab maamulka jubbaland ayaa maalnimadii shalayta ay dagaal xoogan ay ku dhex maray deegaanada cabdirabiroole habloore iyo weliba janaayo cabdulla halkaasoo ay xarakada al-shabaab iyo weliba ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba kuwa xoolodhaqatada ee deegaanka oo dhinaca dagaal xoogan ee ku dhex maray dagaalkaasi oo ay sugnayd gacan kuhaynteeda lagala wareegay iyadoo ay iminka ay saraakiisha ay sheegayeen in ay howlgallo ay ka wadaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland deegaanadii maalnimadii shalaytaad gacanta usoo galay oo ay sheegeen in ay dib u soo celin doonaan xoolahii gaaraya kunka neef oo ay dhaceen xarakada al-shabaab taasoo ay ugu yeereen in ay bixiyaan sakawaadka dadka xoolodhaqatada ayaa iyagana dhankooda waxa ay sheegeen inay ka dhiga adeegeen sakawaadka taas oo keentay in ay dagaal halkaasi uu ka dhaco ayna isku dhacaan dadka deegaaniba xarakada al-shabaab iyadoo ay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ay garab ka siiyeen sida ay uga dagaalami lahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa isna dhankiisa sheegay bal sida ay al-shabaab ay wax u wadaan waxaana hadalladiis ka mid ahaa waxaan mar labaad iyo mar maaha marka koowaad iyo marka labaad ku bogaadinaynaa dadka shacabka ah in ay ku dhiiradaan kooxaha nabadiidka ah oo hadda u diyaar garoobay waraadnimada iyo muxuu ahaa furashada dadka miga in muxuu ahaa gabadu ay qaadaan hantidooda ay baaba'ashaan ay iska dira hadda waxaanu muxuu ahaa ogaanay ilmo yar oo afar jira xitaa inay dileen baa la ogaaday marka waxaan ugu baaqaynaa marka dadweynaha soomaaliyeed in dhammaan ay u istaagaan waxaanu muxuu aha la balnay dagaal waana sii wadi doonaa marka in layska furayo waa fursadii kaliya oo hadda taagan waa maanta maalintay ugu liidanayeen way siyaasiyiin bay u burbureen military way u burbureen meel arab bay xaalkoodu sii marayaa insha allah waxaanu rajaynaynaa in laga gaari doono guulo ugu dambeyntii deegaanadii maalnimada shalay tahay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwii deegaanka dhinaca iyo weliba iyo al-shabaab dagaalkii ku dhex maray deegaanadaasi ayaa iminka waxaa la sheegayaa in ay iminka uu degan yahay maadaama ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ay ka wadaan holo lagu sugaya deegaanadaasi daawud cusmaan alkhasaala raadiyo warsan kismaayo dhinaca kalena maxkamada darajada koowaad ee ciidanka qalabka wada ee soomaaliya geeka xukun xabsi daa'inga waybayakaridayli dhalinyaro oo la ka eedaya intii ku tirsanyi shabaaba gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo warbaahintan sheegay in tiraganla ka xukumay antiregan la xukumiyo kumid hayay shabaabkii weerareen deegaanka galmuduga litan qof iyo weyba gacantaha ka dhikay ciidanka galmudug haana soo markii dambe la hanwareejiyay maxkamadda ciidanka qalabka wadaasaduuse sheegay gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gaashaanla sare xasan cali nuur shuute iyo weybawse ka dhawaaqay natiijada xukunka dhakridi regan shabaabka ku tirsana ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdulaahi sheekh xuseen xasan ina faadumo cabdulaahi toddoba iyo labaatan jir ah ku dhashay kismaayo labo maxamed aadan kayr aadan ina adeego ibraahim soddon jir ah ku dhashay baydhabo saddex ibraahim xasan isaaq galley soddon iyo siddeed jir ah inaa owliyo aadan cali ku dhashay gobolka baay afar cumar xasan nuur maxamed sagaal iyo labaatan jir ah inaa xaliimo cumar waasuge ku dhashay jowhar shan maxamed maxamuud nuur mugaasi soddon iyo afar jir ah inaa mako cabdulaahi cabdi ku dhashay jubbada hoose lix maxamuud macalin ibraahim yuusuf inaa aamino maxamed soddon jir ah ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer eelinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in iyagoo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen dowla dowlad goboleedka galmudug kadibna gacanta lagu dhigay iyagoo dagaal kula jira ciidanka dowlad goboleedka galmudug taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeerdhaalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay qiraallada eedaysanayaasha ay ka hor qirteen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida kana hor caddeeyeen in iyagoo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen dowlad goboleedka galmudug sidaasna lagu soo qabtay markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyamadda ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah kow cabdulaahi sheekh xuseen xasan labo maxamed aadan kayr aadan saddex ibraahim xasan isaaq galley afar cumar xasan nuur maxamed shan maxamed maxamuud nuur mugaasi lix maxamuud macalin ibraahim yuusuf ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq
al-shabaab iyo hore weybaayoo weeraraan ku jiyay sideena deegaano ku tirsan maamulada galmudug ee puntland weybaana weerarkaadila ka qobday dagaalyahano badan oo ku tirsan shabaab waxaana soo xukunay shalduwan dhakride gudoomiyaha guddiga garoobada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybayo ku hadalay sadiusan shaqeeyaha ee xafiiska lanka adeegahayo garoobada ka nool koonfur galbeeda xasan cali daa-uud iyo goobtas booqadii weybana ninku diyaariyay warbixintana ogan maxamed xasan now oo ah gudoomiyaha garoobka koonfur galbeed soomaaliya oo waraysi iyo siidii idaacadda warsan iyo mayba sheegtay kun saqaal boqol isaqaalan oo xanraab eh iyo aan ka diiwaan galsanyin xaruntiyo on haanas oona boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba iyo da-adiyo ku yarta labaatan sano jar mayba kalaya hodan antaasoytiya ka dartay ini xilligan oy jaraan abaaro iid fara badan iyo xakororahaita tirada hanraabta oo nahay xaka biirahay urursho oyo ka diiwaan geliyahayaan xafiisyadeeda shishaldubun oyo ka leeyiin sadiida gobol baay i bokool iyo shabeellada hoose sidaya hadalka aan dhigday kun sagaal boqol siyeetii lama cunto hadduun ogna oo waliba jara wal badan oo ku badano meynare iska filano mabhanis diiwaangeliyaana jaran oo laakiin la ogiyoono inti o jaran ina diiwaangelisanaadano meelahanka toosa walfay lugu dad oo banaanka bulku weydiifaday haddii la diyaariyo horta walfay luwaan aragaana meylare tan kala jarto meeha dadkaasiiti dhibaataysiyin haddii hay-ado iyo maamulada iyo wal nanki walanqobda koran in lanqayliyo lan sheega wali oo markaas dadka oo maamulka oo guddiga oo ururka kumidan waliyo markaas caawi koran caawiyaya kun sagaal ganacsatada magaalada la- balse dadka oo maamulka ana booqdeen kolay insha allah wali rajay doonaa in oo walnin qabdo doonaan wal oo haddana qabdan wala ku jijaran maylare oo hay-adda la erow r c r c baydhabo walan qabati n ilaa iyo lama kun iyo lix boqol amar shanti oo maalgelin la siiyo n kun iyo dhowr maysiidana maylaraayo boqol heje meelaraay silex boqolna baydhawisiidi afgoyna hadda hadda dhow oo meelaraay shan maalmood ka hor iyo la siiyay bees oo shan shan boqol dollar eh ilaa saddex boqol qof oo miislan furo oo la siiya jarta mar walba biliba hal mar lama mar sidii markaasaytii una daraftan eti yaan suubiyaan wacyigelin yaan suubiyaana meelare una oo hay-adana in ku caawiyaana una jaabkana ee idaacada aan weerana meelare t v-ga si meelolaha ku dhiye walwalbuna oo maylare un iska taladaana maylare ayaa suubiyaan wacyigelin hataa maybwaa nimanka ku qaybgeliyaan siyoona furinka badan an roojiya
mayba kaleya sheegday iniyo jaran hanraab badan oo nahay urursho anfidi gacan haanas oo nahay iyo maalintun shaqaysadahayaan oo shaqaysadahayaan oo ku baxeen dhibaatadii shalayo ka jareen yatari hodan oo hadalshaya sii wadata maleeyay iniku kooyo horta maadaama ka jaraan gabdho eedan yaryar gabdhooga saytii mayba jarta ini oo mayle raayo oo guurkaas raalan hayna marka hore bal guuriyow oo ninkaas lan jeeyow haddana dhaqdaane inisfahamaana la shaltabow mayba kale jarte maylare magaaladun oo ku jarta maylare eedbeeslaantun ku jarta iyana maylare inis xamilo korne waaba saastaba laka shaltabowna jarta inay ciidanka sanbadan hataa gabdho ma jaran ciidan afuran ciidanka naftisha inay mishaaran haysana haddii mishaar haysan ha furu fadna islaantisii oo nogshay haysada fadi kuley degmada baydhabo dad ku rogan horta xafiiskana habooqadan aragan araganba qayb kumide wala dhamagna inay habooqadan aragan gabdho yaryaro may ka jarana tumi afar gabdho jaran laku hele tumi ishan gabdho jaran laku hele boqolkiiba toddobaatan waliba gabdho labaatan ishan iyo wali ku hoosey ew ini gabdhoos walbarashan baahanyiga jarta ini caawinga baahanyiga jarta ini gabdhataas cunug yar haysata man an shaqaysada korn walnan qobsada korn wali haystana lahayn ini la caawiyo ku codsada hob ilaa mayba kala jara wadanka haddii inay abaaro baahsan ku jaran oo baadiyadii dadka ha ku guuraan kala bar ow kala bar nimankiina ogi isugu tabeen haddiiba maylare hadda fiirido wabo ini hortii sagaalka moolana shaaibe haddii ini eedanku sii badan hana saanayo ini nagadan baban malaysana ilaahayno koray maylaraayoso waliba waa gabdho eeda antabaraysiyan in la caawiyo oo walan qob haan baadiyada ku koyahan maalhaan rooganba eeda abaaro un dhibahayaan gabdho oo ciyaal haystan waan lasugu tabi nimanka hadda meelanku fariiran ogaynaya jaran tan kale may kala jarta maylare maamulka inay uswalan qobda gabdhooga sayti oo noocaas ee walanku qobda ururkan oo kamidaysiyin ururkan oo gacanta siya waxaan raabta garoobka oo nahay oo kamidaysan iyo ka kamidaysiyin garoob ahaan oo nahay aniis iyo iyo aniis de'wal bala xafiiska oo laka diiwaangeliyo waxaan raabta garoobka iya mayba waxaan raabta garoobka e inkastoo iyo xafiiska ururka usan diiwaangelisanyi haani kumid ee waxaan raabta iyo aan diiwaangelinin ooyo ka noolan sideeda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya iyo ka koobanta qaramada midoobaya wayba saddex dhibic laba milyan oo doollaranka deeqday abaaro soomaali salanka badbaadi dadkii duunyada ka dhibaataysan gobolada soomaaliya hay-adda qaramada midoobaya sheegtay inti beesan iyo ka taageerahayta walqobadka bani-aadanimada qoysaska iyo abaarta saameynta ee soomaali rooganga hareereyga howlo bani-aadamnimada ee qaramada midoobeen qaabilsan soomaaliya sheegay inti beesadan laga badbaadiya uu dadka iyo abaarta saameeytay sida siya u helaan raashiin biyo nadiifa iyo caafimaad nafaqo dheeraad eh iyo adeegyada faydhoorkii nadaafadaba sodalaha ku-xigida qaramada midoobey anka yaraan shan milyan oo soomaaliya ama boqolkiiba afartan iyo baahanying gargaar bani-aadanimo oyo ka jaraan in ku badan soddon saddex boqol iyo labaatan kun oo iyaale oo ka yar oo ku yar shan sana waaniyo haysata nafaqa daro xunga madax madaxaga hay-adda qaramada midoobe ee isku isku dibaridka arrimo bani-aadamnimada soomaaliya sheegintay oo qorsheeyahan anti dhammaadka sanadkan lamada kuntumilitayo yarayaan tirada dadka gargaarkan baahan ee afar dhibic sagaal malyuun waana ku dhikayaan saddex dhibic afar malyan oo qofa malyuun oo qofa anka dambeyntiina baarlamaanka kenya maryahayan isbedelo laga sameeyahay sharciga doorashada kenya kaasoon ogolaadahay guddiga doorashooyinka anti aqoonsiga iyo tirinta codadka gacan gacanlan adeegsadaw haddii tiknolojiyada iyo guul daraysata markii hore sharciga iyo ogolaaday inti qalab tiknolojiyeed oo shileed ee lan adeegsada arrimoogasa ku horanti lan ansixin isbedelada sharcigan mucaaradkaiyo ku baxeen aqalka baarlamaanka iyo oo sheegan anti mudanayaalka xisbiga taladaha iyo adeegsadaan feer i hub si oon hubiyaan anti sharciyadan la ansixi mucaaradkaiyo hadda ambahi maxkamada si oo uniska dayaan xoojiyowka dhaqangeliyowka sharcigan cusuba mucaaradkoy baa ka doodahayan anti gacan ka tariyowka codadka iyo aan horseeda korta anti xisbiga talada haya usakashubada doorashada ciidamo hubaysan yaa la dhikay banaanka hore ee baarlamaanka orbaaday iyo xildhibaanada iska xildhibaanada iyo iska fiireenga boqolaal qof iyo ka dhammatay muranku dhaladay natiijadii doorashada madaxtinimo kenya sanadkii lamada kun iyo toddobadii warkii isinkula darartan dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinamaadan antaninkaygii dhugunsadayaal alaalananki warkan dhaaf warsa radio com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koran dhugunsadayaal warkan way baasin saaray siid cali muuse maxamed atera anoo shukr ismaaciil axmed anisila darar siyaasi saalaxna farsameeyey dhugunsadayaal inta warkanka lamida reedanku kulmaana haddii laayo biraada ku naagdoiba siingu tabaana sidaasiyo nabadgelyo